بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وحلقدي فadhigii saddexaad ama habeenkii saddexaad aynu isugu nimaadno mawduucii uu ciwaankiisii halkudhigiisu ahaa ataxdiir min almugaalaati fi اtakfiir wa wujuubi طalabi اlmacaadiir inaan ka digayno in laga badbadiyo lagu degdego lagu fududaado dadka muslimka asalkoodu yahay acyaantooda in la gaalo iyo hebel iyo hebel iyo koox hebel iyo qabiilhebel waa gaalo la yidhaah iyo inay waajib sharciga tahay intii suuragal ee qofkaa cudurdaar loo raadin karo in loo raadiyo waxaan sidii mararka hore mar kale baraarujinayaa waxaa furan in qowlka uu yidhi iyo falka uu sameeyey sharciga waxa uu ka yahay iyo xukunkuu ka leeyahay la caddeeyo waxaa iyadana meesha taalla in laga digo oo waxani waxa uu keeni karo iyo xumaantiisa inay iska daayaan dadka la faro taasi waa xukunkii ficilka iyo qowlka in la caddeeyo hadduu kufri yahay hadduu fisqi yahay iyo hadduu macsiyo yahay iyadoo daliilka sharciga ee uu ku salaysan yahay loo eegayo waa in dadkii looga digo oo loo fool xumeeyo waxaan ku dhicitaankiisa khatartiisana loo sheego taasi waa baabka furan een dhiiri gelinayno waxa aan ka hadlayno waxaa weeye qofkuu cudurdaar yeelan kara ama sharciga waxa uu sameeyey wej looga heli kara muctabar ah inaan xukun adag la saarin garaankaan ka hadlayno ee gaalnimada ah arrintaa inayna sax ahayn ay qaldan tahay midda labaadi in caado iyo fadhi kudirir iyo halhays laga dhigto ama uu qofku ka badbadiyo ku fududaadoo ku degdegaay inay lafteedu ay tahay khalad sharci ah iyo inxiraaf suluuk iyo manhaji ah halkaa ka badbadinteeduna qadiiman wa xadiidan dawaa'if ay istiqaamada iyo dariiqii toosnaa kaga baxeen wuxuuna si yaroo sibiquu ku bilowdaa marka dambana qofka waa ku sima balladhaa caawa saddexdii xalaqay ugu horreysay baan qaybtan soo gebagabayn laakiin habeen dambe waxaan raacin doonaa qadiyad iyaduna la xiriirta mas'alada oo intaa dheeroo ah wujuuda sharciga ah oo culimmada qaarkood soo ururiyeen ee keenaysa iyadoo dhinacyo badan laga eegay ilaa saddex iyo toban qadiyadood oo mid waliba keenaysa inaan lagu degdegin oo culimmada qaar soo ururiyeen baan khulaasayn doonaa kitaabkoodii oo inta aan ka soo koobiyeynayna wax suuragaloy dadku heli karaan baan ka dhigaynaa tan markaan dhammeeyo iyada oo maktabadda hoose wax daawacda ee basementiga marayna ay ku taallo buu qofkii raba ka heli karaa labadii habeenee hore iyo caawa wixii aan idhi oo qoran buu ka heli karaa laakiin qoraalku waa carabi caawa kelimadeedisaan xalay ballan qaaday waxaan kaga hadlayaa hal qaacida dalaa-il badan oo sharci ay leedahayna waan soo bandhigayaa culummadii sheegtay iyo meeshay ku sheegeenna waa tilmaamayaa qaacidadaa waxay tahay islaamka dadka waa loo soo jiidaa waana la isku ururiyaa dadka lagama cayriya lamana kala geeyo qadiyadda waa qadiyad weyn oo asaasi ah inta ay suuragal tahay muslimka waa la isku hayaa midda kale inta ay suuragal tahay qofka waa la soo jiidaa islaamnimadaa loo soo dabaa laakiin albaabka inta loo istaago kii ku jirayna bax lama yidhaahdo kii soo socdayna carsooga lama yidhaahdo ummaddoo kelimadeeda wad sharciga lagu midayn karana lagama shaqeeyo mana bannaana in lagu dadaalo in la kala firifo oo la kala firdhiyo qadiyaddaa way qadiyadan caawa ka hadlayo iyo dalaa'isheeda sharciga intaana dalaa'isheeda gelin waxaan soo guurinayaa hadal qiimo badan oo dheer oo uu leeyahay alxaafid ibn lwasiir raxima allahu tacaala kan habeen dambe khulaasayn doono hal saddex iyo tobanka qodob hal mid baan ka soo qaadayaa kadibna waa sharxayaa xasan wasiir raxima llahu tacaala markii uu saddex iyo tobanka sababood sheegayey ta toddobaad markuu ka hadlaya wuxuu hi alwajhu saabic wejiga toddobaad iyo arrinka toddobaad ee keenaya inaan lagu degdegin dadka gaalayntooda ana allaha tacaala nasa calaa taxriimi tafaruqi fii kitaabihi alkariim ilaahay wuxuu caddeeyey kitaabkiisa inay xaaraan tahay muslimiintu inay iskhilaafaan o qayb qaybsamaan wa jaءa dalika bicibaaraati kaiirati fi lkitaabi wasunna erayo badan oo kala duwanna kitaabka iyo sunnada arrintaa waa ku yimaadeen walaa afxasha fi tafaruqi kala tag ka foolxun oo ka qaab daranna ma jiro min atawasuli ila takfiiri biadilati muxtamila inaad gaarto ood u marto dadkood gaalayso daliil macno kala yeelan kara ama masalo wej kale oo sharciga yeelan karta oo qofka cudurdaar uu ku yeelan kara inaad u marto qofkii gaalnimo inaad gaarsiiso kala tag iyo qaybin ummadeedoo ka xun ma jirto tumkinu mucaaradatuhaa bimiliha adiladaasoo mid ka midoo ka horjeeda oo say tustay si aan ahayn tusaysa la heli karo wa yumkinu tawasulu biha isla adiladaa kalena lagu gaari karo ilaa cadami takfiiri wa ilaa jamci lkelima dadka inaan la gaalaynin kelimadiiyo isku duubnaantoodana la ururiyo iyadoo adilo loo mara la heli karo inaad dariiq kale adilo kale intaad raaraadisa u marto dadkii qaybi qaarna gaale wuxuu yidhi waa qaybintiiyo kala tagga ummadda ikhtilaafkeeda ugu foolxun wayaan buui wa inamaa qulnaa waxaanu u niri أنه لا أفxشh من ذلكa في التفرق المنهي عaنه arintaa qaybsanka iyo kala jabka iyo kala tagii مسلimiinta ee la iska reebay ريiaas ريiq ka xun ma jira waxaan u niri لma فيهi مiن أعظم التaعاadي والتناaفر والتباyن waxa ka dhalanaya ah kala fogaanshaha iyo kala taga iyo colaada ugu weyn inay ka dhacaysa arintaas waxbuu ka sokeeya qofka halkii gaalnimo markaad gaarsiiso wax xari oo isugu kiin haray oo isku badbaadinaysaan ama isugu min kartaan ma jiro waqad qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nabigu wuxuuna yidhi fii xaqi lmaxduudi fi lkhamri miraaran nin dhowr jeer intii lasoo qabtay khamre loo jeer loo shaabugay oo xaggii dhowr jeer laga fuliyey oo ku noqnoqday xilligii nabig alay slat salaam xayu lacanuuhu bisababi dalik dembigaa uu galay dartii bay saxaabadu lacanahu llah lacnadaa ku dhacday dheheen nabigu wuxuu ihi laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum walaalkiin shaydaanka hagu kaalmaynin amaa inahu yuxibu اllaha warasuulah ninka ilahi rasuulkiisa waa jecel yahay dembigaa khamrigaana waa laga keli laayah qofka garab hagu noqonina mukhaalafiyo dembi ku dhacay inaad sii dirisaan ood sii fogaysaan sabab hagu noqonina oo shaydaanka inu ummadda ka dhex baxo aad ugu kaalmaysaan oo hadhow dunuubta iyo macaasiya duurka sii galo qofkii oo islaam wej sharciga lagaga dhigi karo markaad dadkii ka dhex saarto ee toos ku shido ee aada faquuqdo so inuu gaalada usii gala ma waa inuu sii carara gaalada usii galaa halkii meel ka fog sii aada wey ee dhiiggiisa banaysato ee maalkiisa banaysato ee cirdigiisa banaysato qofkaasi waa qof aad adigu takoortay wey qof dadkii waj sharciga loogu hayn karo inaad takoortood gaala u geliso oo sabab u cayrinaysaad u daba socoto adiguba gaalada ku xaraysa lama ogola marka laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum amaa inahu yuxibu اllaha warasuulahu wy xadiidka imaamu bukhaari baa wariyey min xadiid abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda wuxuu yihi walaa shaka waxaan mugdi ku jirin ana fi tafaruqi dacfu lislaami haddii la kala qaybsamo oo la kala jabjabo islaamka waa daciifayaan wa taqliili ahlihi dadkiisii waa yaraanayaan wa tawhiiri amrihi arintiisii iyo awoodiisii way wiiqmaysaa qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى مركا وحكو أمري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقي وكلا النهي هل كودا بيسادات قال سوا مسألة كلا مركا وقال بعدها بآية واحدة آيات هل آية كذب مركا الله وحيري ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kuwa diinta ahi xaqu markuu soo gaaray qaybsamay oo koox koox noqday ha noqonin waqad taqadama fi xadiidi ibni mascuudin xadiidka ibni mascuud oon horey usoo sheegnay waxaa ku jira inuu yihi ana alikhtilaafa almanhiya canhu iskhilaafka la diiday huwa tacaadii waa in la colloobo oo la kala go-o oo cuqdad iyo colaal la isu qaado lalikhtilaafu fi mujaradi alafcaali walaqwaali maca cadami tacaadi inaan ra'yi aragti ku kala duwanaano qaabka wax loo matalaya loo samaynayana ku kala duwanaano inagoon ku coloobin taa sharciguma diidin buui maxaa yeelay wa ana bacda dalika iskhilaafkaan colaad lahayn qad waqaca bayna almala'i alaclaa malaa'igta sare dhexdoodu ka dhacay wuxuu tilmaamayaa aadahay maa kaana lii min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuuna markay doodayeen mulmayeen doodiyo murun waxay ka timaadaa dee wax lagu kala duwanya wabayna rusul laahi kiraam alayhim afdal salaai wasalaam rususha dhexdoodana waa ka dhacay rususha dhexdooda haddaan nidaana khadir nabigu ahaa muusiya khadir soo kama dhicin muusiya haaruun soo kama dhicin laa taakud bilixyati walaa birasi soo qadiyadii id nafashat fiihi hanamul qowmi daawud iyo sulaymaan oo sala kuma kala aragti duwanayn oo xukunkii ilahi ma fafahamnaha sulaymaan kulan aataynaa xukma ilma kulan aataynaa xukma wacilma taasuu tilmaamaya yuwadixuhu qawluhu tacaala masalada waxaa sii cadaynaya aayad bir ayuu ku yihi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba liixukum ha iskhilaafina ood markaa hadafkaa rabteen gaaritaankiisa ku fashilantaan awoodiinuna ay burburto wa qaala tacaala sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa wladii awxaynaa ilayk وma waصaynaa bh ibrahima وmuسى وعيiسى an aqimu الdiina وlaa تتفarquu فيih war diinta ku toosnaadoo ku dhaqma laakiin ha qaybsamina اskhilaafina وqaala taعaalى وma اkhتلفa الadiina uutuu الkitaaba إla min baعdi ma jaءahm العilmu baغya baynahم وفi الxadيiث أna صaلاaxa daati الbayni dadkoo la heshiisiiyo la isu dumoo la walaaleeyo أfضل min caamaةi الصaلاaةi والsوم salaad iyo sown guud ahaanaad iska cibaadaysato tanaa ka fadli badan wa fiihi isla xadiidka waxaa ku jira ana fasaada daati fasaada daati lbayni alxiya alxaaliqa dadkoo iskhilaafo oo kala dhintana waa bahasha jarta ee xirta nabigu wuxuu yihi amaa inii laa aquulu taxriqu shacr tima idinka xiraysaa idinma lihi walaakin taxriqu diina diinta idinka baabiisaa diintaadi way xiran tahay waa eber dadku hadday kala jabaan oo iskhilaafaan oo ay kala baaba'aan xadiidkana asalkiisa imaamu axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ibn xibbaan baa wariyey tirmidina waa saxiix xadiid sugan wey uu sii wado wuxu uhi waqad taqadama fii hada albaab baabka wujuuhda aan ka soo hadlaynay waxaa horey aan usoo sheegnay maa fi lmushaaxanati waalmuhaajarati min alwaciidi ashadiid cuqdada la ysu hayo iyo in la kala go-o la isgooyo goodiga iyo waciidka adag ee ku soo aroray waan soo sheegnay axaadii mutawaatira axaadiitii tirada badnaydna waan soo sheegnay mina xadii hishaam bni camaari can rasul sal slam xadiidkaasaa ka mid ahaa laa yaxilu limuslimin an yahjura musliman fawqa alaain qof muslima qof muslima inuu gooyo saddex maalmood ka badan lama ogola fainahumaa naakibaani cani lxaqi maadaama calaa siraamihima labadooduba xaqii way garab marsan yihiin intay kala go-an yihiin wawaluhumaa fayan yakunu sabquhu bilfayi kafaaratan lah koodii soo hor noqdana horayntaasaa isaga dembi dhaaf u noqon wain sallama walam yuqbal intuu salaama haddii laga aqbali waayo o laga jawaabi waayona raddat calayhi lmalaa'ika malaa'ig baa salaantiisii ka radin wain maataa calaa siraamihima kala go-a hadday ku dhintaanna lam yadkula aljannata jamiican abadan weligood janno geli maayaan rawaahu axmedu warijaaluhu rijaalu saxiixi sheekh naasirna silsilatu axaadiis saxiixuu ku sheegay kun laba boqol afartan iyo lix iyo fii riwaaya kayri juska toddoba sagaashan iyo shan calaa sharti shaykhayn wayuu xadiid waxaa kaloo jiri waqad mara fi lwajhi alawali min haadihi lwujuuhi kii koowaad waxaan kusoo sheegnay maa lahu min ashawaahidi almutawaatirati araa'icati fii taxriimi dalika xadiidkaa inta axaadiis farabadaanay xukunkaa uu sheegay ka markhaatiga ah wa annahu maqruunun bishirki iskhilaafkan iyo kala go-naantani shirkigay ku lamaan tahay fii xirmaani saaxibihi lgufraana qofka arrintaa ku jiray inaan ilaahay u dembi dhaafaynin oo laga qarinay dembi dhaafka wahada amrun mujmacun calaa taxriimihi fi lasli arrintaa muslimiintuna way isku raacsan yihiin asalaan xaraamta fayajibu saa darteed waxaa waajiba marka muraacatu asbaabihi wa muqawiyaatihi asbaabta keenaysa iyo waxa xoogeynaya khilaafkaas in la tixgeliyo oo la yska ilaaliyaa waajiba ayib haddaba maxay tahay qaacidada aan raacayn fakulamaa kaana aqraba ila اlijtimaaci kaana arjax awjuhdaas iyo ixtimaalaad mar kastoo wejku ugu dhowaada dadku inay isugu yimaadaan ay ku midoobaan qowlkaasaa rajax wa kulamaa kaana aqraba ila atafaruqi waadcaa ilayhi wa ilaa ihaaratihi kaana afsada wa abal mar kastoo uu keeno dadkiioo sii kala taga iyo khilaaf inuu kiciyana fasaadka iyo baailku dhinacaasu jiraa ixtimaalaad markay jiraan haddaba masalu liya laba arrimood isbarbardhig وكم بين إkخراaج عواaم فرق الإسلام أجمعين وجماaهير علماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية intee udhaxays wy dadweynihii طawaaئftii iyo kooxihii mسلimiinta ee dadweynahood iyo caamadoodii oo diinta laga saaro iyo culmadii diinta u nasab sheeganaysay intooda badan ama in badan oo kamidoo la yihahda diintiibay ka baxeen oo la cayriyo oo cadadkii lagu badiya gaalada watakfir ilcadadi bihim dadka diinta ka baxsan lagu badiyo taas oo qadiyada wa bayna idkhaalihim fi lislaam iyo dadkii oo islaamka lagu soo daro wa nusratihim bihi islaamka loogu gargaaro wa takfiiri ahlihi wa taqwiyati amrihi muslimkii lagu badiyo arrintiisa iyo dadkiisa labadaa arimood isbarbardhig buu yidhi waxyaalaha muxtamalaadka aad hayso dadkan inaad safka islaamka kusoo darto islaamka ku xoogaystood kelimadooda isugu keentaiyo intaad ka saarta safka gaalada inaad ku badisa keebaa sax falaa yaxilu ljahdu fi tafaruqi ma banaana buuli aljahdu in lagu dadaalo fi tafaruqi kala tag dadku ay kala tagaan oo la kala baxo bi takalufi takfiiri lahu adoo isku kalifaya oo u raad raadinaya inaad gaalayso biladilati almucaarabati adilo ay ka hor imanayso bimaa huwa aqwaa minha aw miluha adilo kaba xoog badan ama lamida ay meesha taallo inaad dadkii ku kala geyso ood qeyb ugu raadisa saad u gaalayn lahayd wuxuu lehay ma banaana taa mucaaridkoo ah mimaa yajmacu lkalimata wayuqawi lislaam kelimada midayn kara islaamkana xoogeynaya wayaxqinu dimaa dhiigga la daadinaya badbaadinaya wayuskin dahmaa bisan fitankan waaweynna dejinaya xataa yatadixa kufru lmubtadic ilaa ninka mubtadica gaalnimadiisu ay u caddaato dadka in laysku hayo weeye itidaaxa subxi saadiqi salaada subaxee runta awaaga beriya si u cadiyayn qofna uga qarsoonayn ilaa ay u caddaato wa tajtamica calayhi lkalimatu dadkuna ay isku raacaan qofkani waa dhaqaajiye la yidhaahdo watuxaqiqa ilayhi daruuratu dan iyo baahi nagu qasabtana ay timaado iyaday sidaa tahay waa gaal inaan dhahno waa inay dan nagu qasabto taalo waa inay dadkii kelimadoodii ku qancaan waa in wixii daliilka loo haya ay waabariya sacba laguma qariyo wey inahaas marka la helo ha noqoto laakiin inahaasoo la helin dadkii in laga shaqeeyo insaan lagu geeyo sheekhu wuxuu ma banaana muhiimadu dadka midayntooda iyo jamculkelima inta wej sharcigaa loo heli kara in lagu dadaala waajibo masaladaa sheeku uu sheegay waa hadal uu soo koobay ba waxaan rabaa taqriiban hadday ii suura gasho caawa ilaa sagaal wej oo daliil ah inaan u sheego inta waa hadalka xafid ibn wasiir fi itaar alxaq cala alkhalq waxaan rabaa sagaal daliil oo mid waliba adilo badan ay hoos gudihiisa ku jirto baan rabaa inaan soo bandhigo waa hadyigii nabiga sala allahu alayh alih wasalam nabigeennu inta uu qofka islaamka rabo ee qofkii ama islaamka u soo jiidi kara ma cayri jiro isagoo qallocsan isagoo ayna qarsoonayn waxa uu ku jiro buu isoo dumi jirayo qaar wuxuu dhihi jiray wuu iska hagaagi doonaa iska daayo alwajh lawal nabigu munaafiqiinta si ula macaamaloon jiray baa kow ka ah munaafiqiintu dad ashahaatay ahaayeen hoostan aan islaamka ahayn in badan oo kamida waxyi baa sheegay qaarna nabigu calaamaad iyo qaraa-in buu ku ogaadoo walatacrifannahum fii laxni اlqawli bali kabiiruhum cabdulaahi bni ubayi baa joogay oo nabiga iska daayee dadka xataa carruurtu dhalay ogaayeen munaafiq inuu yahay iyagoo sabkii bay laakiin ku jiraan way tukanayaan way soomayaan way ashahaadanayaan jamaacaadkii bay imanayaan waana hebeloo aayadihi waxyi caddeeyey inuu munaafiq yahay iyo hebeloo astaamihii munaafiqu ka muuqdaan waxaa jooga kuwa idaa jaaaka almunaafiquuna ay kusoo degdeen qaaluu nashhadu innaka larasuulu llahi waxaa jooga kuwii nabigu xudayfe uu magacyadooda u tiriyey oo hebel iyo hebel iyo hebel ah waxay sidaas tahay kow horta nabigu ma ciqaabin oo gaala gaala dhasho hoos isu qarinaysaa tiin ma dhihin waa masalada koobaad cayaantoodana waa garanayaa laba axkaamulmuslimiin buu kula dhaqmay guurkii mucaamaladii dabaaixdii dhammaan axkaamulmuslimiin buu siiyey markii la yidhi qaarkood aan dillana laa yataxadau nnaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabahu asxaabtiisii iyo dadkiisii buu laynayaa layn dhihi maayo waayo waa munaafiqiinta dad hade shahaadanayo islaam baa noo kaa mid baan nahayne in la caydiyo meesha marka kuma jirto kuwa waa munaafiqiin u had uu og yahay nabigu alayh salatu asalaam ninkii sidaas ahaa waxyuu lagu ogaa haddii saa loo daayay adiga maxaa sababaya inaad ninkan khayr u raadiso kanay caddayd baaba la daayay oo nabigu safkii muslimiintu ku daray oo yidhi waxaynu samayno muslimiin iyo dadkoodii bay ku sameeyeen baa layna dhihi dadkan daaye weligood dhaxal lagama qadinin weligood guuree gabadhay dhaleen walaayadii lagama wareejinin gabadhay soo dooneen looma diidin saasaa tahay looguma diidin iska daa in la ciqaabay hadday dagaal tagaan haniimada lagama qadinin axkaamulmuslim xoola ay gowraceen lama dhihin gaal isqarinayaa tahay axkaamulmuslimiin baa jumlatan la siiyey wixii kale aakhira ah ilaahay baa la xisaabtamaya whal tajidu wajan asraxa min haada qofka inta islaamka safkiisiiyo lagu xoogeyn karo inaan dadka la kala cayrinin ka waa wejka koobaad adilada munaafiqiintuna way fara badan tahay ida adiladii iyo mucaamaladii iyo waaba xayaato dhan oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam wejka labaad nabiga nin baa u yimid xadiidkii ninkii khaarijigahaa baa u yimid wuxuu ku yihi ya muxamadu itaqi llaha maxamedow ilaahay ka bar cadaalad samee qaybtuu nabigu qaybiyana wuxuu yihi wallaahi haadihi qismat maa uriida biha wajh llahi ilaahay dartii loogama jeeda mawqifkaa ka warran anigu nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadii meesha joogtay rag baa ishayn waayey rasuulka ilaahay ninkan qoorta aan jarno waagi hore ahlulcilmiga iyo waxyigiyaa laga dambayn jira oo saxaabadu xataa ma dhiiran jirin hadda inaga alifleydi baa dilaysa alifleydi baa meel laga maro afbaa u rakacinaysa si la yalan laaya tarbiyadu hadday ka xumaato dadkana oo marka hore tarbiyadu kasoo hallowdana waa waxaa la yidhi alif xaraf alif ku xumaaday ku habaabay albaqra kuma hagaago anikan dilaana yidhi nabi wuxuu yihi maya inuu tukadaa laga yaabo ada ninku wuxuu ku hadlaya in dhegayso ninkan inuu tukadaa laga yaabaa buu yihi lacalahu yusalli kadibna wuxuu sheegay khawaarij nimanka la yidhahda iman doona ninkaa inay ka soo bixi doonaan salaadu haddaba maadaama nin muslimka ka mid ahoo salaada la tukanaya uu yahay iska daaya riwaayada qaarkood asaxay waxay leeyihiin wuxuu yihi nabigu laa yataxadau nnaasu anii aqtulu asxaabi dadkaygii inaan laynayo lagu sheekaysan maayo ninkii waxaa ku hadlay weli dadkiisii uu ka tirsan yaho in dhag ay maqasho nin dadkiisii ka tirsanaa wax kastaba ha ku sameeyee buu waxyeelay buu nabigu ka ilaalinayaa sal allahu alayh alih wasalam ninkan warkiisu cad yahay nabigu dadkiibaa qaybsamay iyo kanaa dhacay buu u diidanaa wejka saddexaad nabig alay slam dad baa u yimid dad buu yihi islaam nin buu ku yihi islaam markaasuu yii rasuul maxamedow islaamkay waa necbahay oo niyad uma hayo diintaada waa necbahay adoo necab iska islaam ninka hadda waa la soo taaganya diintaan necbahay aada necbaatida iska ashahado imaam axmed wuxuu weriya wiyo calaa min xadiid anas ibn malik radi allahu canhu ardahuma nabigu nin bui qaala lirajulin aslim islaam weyniyo qaala ajidunii kaarihan an qalbigayga nafteyda waxaan ka helayaa diintan inaan necba onan rabinaanan rabin naftayuna raalli ku ahayn qaala aslim way gunta kaariha iska islaam bui adoo aada necbaatid bay adoo urka ka neceb iska islaam xadiidkaasi waxaa wariyay imaamu axmed abu yacla alxaakim ibn abi saam xadiiki anasin sheekh naasirna silsila saxiixuu ku sheegay kun afar boqol konton iyo afar haddaba nin baa sooga taaganba wuxuu leeyahay aniga raalli kuma inaan islaamo iska islaamo dadka isaga darmaa laleeyahay iska ashahaado waxaanu ognahay islaamka qofkaan niyad qalban ka rabin dee ilaahay aakhara kuma anfaco laakiin nabigu wuxuu hiigsanaya sal ly slam hadduu dadka isaga yaraha dhex jiro in waxaan iska baabi'i doonaa marka dadkiisa ha isaga dhex jiro iimaanku tartiib tartiib isagaa ugu degi doona uu iska qaadan doonaa in ujeeddadu sidaa tahay axaadiid iyo wujuuhda soo socotee sheegi doonaba ay ku caddaan doontaa halkaasoo kama muuqato dadka islaamka in loo soo jiidayo say u soo geli lahaayeen safka ugu soo biiri lahayn ka shaqeeya nabigu sal ly slam adoo haddaad kale fadhinta ka shaqaysa hadyigii nabiga jidkii ma haysid ogow waxaan leenahay alwajhu raabic wejiga afraad nabiga dad baa islaamay shuruud aan meeshaba ku jirin bay qabsadeen nabigu uu ka aqbalay nin baa yidhi nabi maxamed waan islaami laakiin uu shanta salaadood diyaar u yahay laba keliyaan tukan anig laba keliyaan raba inaan tukado saama ku islaamaa mise banankayga iska jooga wuxuu ku islaama wuxuu yidhi isagaa tukan doona dhowr xadii aan keena marka waxaa imaamu axmed wariyey ayrkii min xadiii nasr bni caasim اlayti radi allahu canhu arda ana rajula minhm ata nabiya sal اllahu alayhi wasalam nin iyaga kamida layfiyiintia baa nabiga u yimi faaslama waa islaamay calaa an laa yusaliya ilaa salaatayni laba salaad keliyay u islaama shardigu ku islaamay faqabila dalika minhu nabi waa ka aqbalay waxaa isagaa iska tukan doona ninkan laakiin bay xeradaha la soo geliyo markuu soo galee dadkaa salaadaha qaar yimaado isagaaba marka dambaynto isla yaabo dadka salaadaha la tukan doona xadiidka imaamu axmed ibn abi casim fi axad mahaali ay wariyeen waana xadiidun saxiixun calaa sharti muslimin sida sheekh naasir athamar mustaab jiska kuwaad saxda afartan iyo sagaalaad ku yiri xadiid labaad oo isla qadiyadana shuruudan la xihanaya xadiis jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhuma u ardaahuma nabiga wuxuu yihi waxaa u yimid wafdigii reer taqiif baa u yimid o inay islaamaan bay rabaan reer taqiif waa dadkii aaif iyo degi jiray markaasay waxay yidhaahdeen washtarauu calaa an laa sadaqata calayha walaa jihaada reer taqiif jihaadna laguma laha zakana laguma lahay dheheen waxaan ku islaamaynaa shardi inaan jihaadna nala weydiinin zake iyo sadaqana aan nala weydiinin shardigaasaan ku islaamaynaa waana islaamin ogow wuxuu yidhi wa anahu samica rasuula sal l slam wuxuu maqlay bacda dalika yaquulu isagoo leh sayatasaddaquuna wayujaahiduuna sadaqadan way iska bixin doonaan way iska jihaadi doonaan hadda soo ma aha shardigaa haba iska xirtaane iska aqba iska soo gal baasha baabka laga soo gelaya waa waasac bixitaankuna waa ciriiri lakiin baabkii gelitaanka haddaad ciriireen bixitaanka in albaabada u furto dadka dareera xagga maa ka soo gelida xaggana ka dareera soo ma fiiri nabiga alay sala slam adiga diinta islaamka ma nabigaan uga uga qiiro badan tahay nabigu wuxuu ina barayaa hadyi waasica qiso saddexaad xadiidkaas horta imaamu axmed iyo abu daawuud baa wariyey sheekh naasirna wuxuu ku sheegay silsilat axaadiid saxiixa kun sideed boqol sideetan iyo sideed qiso saddexaad oo isla shuruudaas waxaa nabiga ka soo xadiidka xikaam ibni xisaam waxaa laga wariyey markuu islaamayy xakiim ibni xisaam dadkii mucamariinta abuu ahaa isagoo lixdan jiru islaamay lixdan sanana wuu sii noolaa islaamka sitiina fi ljaahiliya wa sitiina fi lislaam buu noolaa ayib ninkaasi wuxuu yihi baayactu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigaan bayco kula galo kugu islaamay calaa an laa akhira ilaa qaa'ima taagmida salaada aan taagnahay un toos sujuud inaanu aadona rukuucin salaadaan rukuuc lahayn baan nabiga markaa islaamaya ballan iyo shardi kula galay nabiguna waa ka aqbalay ridinku saddexa intaasi waa shardi faasida dad qabsaday wy waan islaamayaa shardigaasaan ku islaamayaa faasidka waa laga aqbalay isagaa islaamka iyo iimaanka qalbigiisa markuu galo isagaa iska samayn doona axkaamta iyo waajibaadka iyo xuquuqda hoos markuu u barto isagaa iska samaynaya dadka soo dhaweeya dadka bashiraa walaa tunafiraa u bishaare saas miya soo dhawow an ka aqbalayna islaamka salaadaan rukuuc lahayn maanaan ugu rabaa shardi waa yahay soo gal sidaas rukuuc doona aniga jihaad iyo zake shardi inaan la weydiinaynin waa yahay iska soo gal isagaa jihaadi doona oo sadaqaysan doona aniga laba salaadood keliyaan diyaaru ahay saddexda kale diyaaru mihi waa yahay oon ka aqbalay soo gal isagaa iska tukan doona saddexda kalena ku dari doona aniga xoogay niyad uma hayo iska soo gal isagaa iska jeclaan doona samaaxadaasu islaamku leeyahay waa wejtaan imaam axmed baa wuxuu leeyahay sida uu soo guriyey alxaafid ibn rajab raxmat ullaahi calayh fii jaamic alculuumi walxikam markuu sharxayo wuxuu leeyahay qaala imaamu axmed xadiidkan dambe calaa an laa khira ilaa qaa'ima buu sharxaya macnaahu an yasjuda min gayri rukuucin macnihiisu waa inuu sujuudo isagoon rukuucin oo wuxuu yihi waakhada alimaamu axmedu bi hadihi alaxaadiid axaadiidta aan soo sheegnay imaamu axmed wuu qaatay oo waa ku dhaqmay ko wa qaala yasixu alislaamu cala ashari alfaasid waa asaxayaa qofkii soo islaamo markuu islaamayna shardi aan la aqbali karin wata oo faasid oo sharcigu ogolay ku soo islaama islaamkiisu waa asaxaya uma yulzamu bisharaa'ic alislaami kulliha markuu si fiican usoo galana dee muslim baa daba sharaa'icda kama tegi kartid baa la dhahaya wastadalla aydan wuxuu daliishaday imaamu axmed bianna xakiim bna xisaamin qaala baayactu nabiya sala allahu alayhi wasalam cala an laa akhira ilaa qaa'ima qaala axmedu macnaahu an yasjuda min gayri rukuucin imaamu shawkaanina fi nal loqar xadiidkan markuu ka hadlay wuxuu yihi fiihi daliilun calaa annahu yajuuzu mubaayacatu lkaafiri wa qabuulu lislaami minhu wa in sharata shartan baailan shardi baailoo sal iyo raad lahayn oon la ogolaan karin baaxinka hadduu rabee islaamnimada waa laga aqbali waa la soo dhowey safka kusoo daroo ku badi wey kanaaba laga yaabaa intuu sheegay inay daacad ka tahay munaafiq maraduu cala nifaaqi ah baaban axkaamu muslim siinaynay ninkan inuu daacadnimo u ogol baaba ka fiican alwajhu alkhaamis wejiga shanaad ee isla macnaha tusaya nabigu islaam shahaadada markay timaado qaraa'in iyo astaamaha qofka tilmaamaya diin iyo islaamnimiya daacad inayna ka ahayn waxba kama soo qaadi jira shahaado ma timid haa shahaadateynka ma laqinay haa astaan baan aragnay iyo waxbuu uga jeedaa iyo waxaasaa ka muuqday iyo waxaasaan ku tuhunsannahay oo dhan ka kac buu dhihi jiray iyadana laba xadiid baan sheegi badin maayo xadiidka koowaad waa xadiid ilmiqdaad bin aswad fi saxiixayn nabigu nabigu su-aal weydiiyey miqdaad rasuulka ilaahay ara'ayta in laqiitu rajula min alkufaari nin gaala haddaan la kulmo dagaal baan isugu nimid faqtatalnaa waan islaynay goobtu goob dagaal wa fadaraba ixdaa yadaya bisayfi faqaacaha labada gacmood buu mid saafintu sasu jaf waa gooyey gacan buu gooyey uma laada minii bishajaratin kadib buu geed igaga cararay faqaala aslamtu lilahi waan islaamay buui ninkii laga adkaaday laga taagroonaaday ee hadda dagaalka ku jira ninka gacanta gooyey baa u ashaaday aqtuluhu yaa rasuul allahi bacda an qaalahaa markuu ashhaatay kadib ma dili karaa nabig xuseen sal sl l slam wuxuu yihi laa taqtulhu hadil faqaala ya rasuul allah rasuulku ilaahay inahu qaaca ixdaa yaday war ninka ninka labada gacmood buu midi jaray uma qaala dac dalika bacdamaa qaacaha markuu gacantii gooyey kadib buu ereyga ku dhawaaqay nabig ala sl sl laa taqtulu hadii maxaa yeelay fain qataltahu haddaad disha ninkaas fainahu bimanzilatika qabla an taqtula intaadan dilin booskaagii macsuumu dami aad ahayd buu joogaa wainaka bimanzilatihi meeshuu joogay baad adna tegaysaa qabla an yaquula kalimatahu alatii qaala intuusan ashahaadanin booskiisii baad tegaysaa oo ay dhiiggiisu macsuum ma ahayn waa lagu qisaasi oo dhiiggaagu macsuum noqon maayo intaadan dilin mar hadduu ashaatay macsuumu dami buu noqday aduu markaa kadib haddaad dishayna sidii gaalkii aadan macsuumu dami ahayn oo aqalla shay qisaas baa lagaa fuli haddii nin dagaal lagaga awardroonaaday oo dagaalamayay intii hore oo dhan baasha seebta markuu ka cabsado waxaa la dhihilay soo maaha khaaintu qaraa-intu waxay tilmaamaysaa xaaladaasoo kale inay daacad ahayd lakinna waxba kama soo qaadin qisada labaad waa xadiidkii usamata bni zayd radi allahu canhuma usamata bni zaydna saxiixeynkaa lagu wariyey isna wuxuu leeyahay nabigaa noo diray ila alxuraqati oo meel la yidhahdo fasabaxna alqawma waaberigii baanu ku waaberisanay dadkii fahazabnaahum waanu jabinay markaadkaan walaxiqtu ana warajulu min alansaari rajula minhum aniga nin reer ansaareed baasaan cayl ordaynamaa nin baan caylsanay annagoo labadaydii caylsanaynaa ninkii soo gaarnay falamaa gashinaahu markaanu kor ka soo fula la soo gaarnay qaala laa ilaaha ila allah waa shahaatay ninki fakafa alansaariyu canhu ansaarigii waa ka istaagay marba shahaadadii hadduu maqlay waa isqabtay waطacantuhu birumxii xataa qataltu anna warankii baan ku tumaatiyey buu ilaa aan dilay dhab ninkani hadda unbu ashahaatay anas waxay la tahay ninkan waragu ka cararayaa iyo diinka maaha falamaa qadimnaa markaan madiina kusoo laabanay balaga nabiya sala اllahu alayhi wasalam warkii baa nabiga gaadhay faqaala yaa usaamatu aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu ashahaatay kadib baa dishay qultu waxaan idin uri kaana mutacawidan inuu ku magangalun buray ninkani sababkaga carar buu ahaa diinkama ahayn famaa zaala yukariruhaa nabigu ereygaa inuu celcelinayay ma daynin aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah ku celceliyay nabigu xataa tamanaytu anii lam akun aslamtu qabla dalika alyawm ilaa aan jeclaysta buu yihi maalinkaa wixii ka horreeyey inaan gaal ahaado kadib intaan islaamo dembiga islaamnimadaa la igaga dhaafay meeshuu nabigu gaadhsiiyey riwaayad qaarkood wuxuu leeyahay inamaa qaalahaa khawfan min asilaaxi baa hubkuu ka cabsanaye wax kaluma ashaadan ninka nabigu wuxuu qaala wuxuu yihi afalaa shaqaqta can qalbi maxaad qalbigiisa u dillaacin weyday xataa taclama qaalaha qaalaha am la inuu sidaa u yidhi iyo in kale si aad u ogaato qalbigiisa maxaad u jeexi weyda hataa qalbi haddaad jeexda xataa hadda adaad qofkii qasho ood qalbigiisa wadnihiisa banaanka soo dhigto ilaahay dartii iyo in kale maa ka garan meesha ana waa mustaxiil xataa yarija ljamalu fii samir khiyaati oo kaleeto wey waxaan suuragala haddii lagu xiro sinaba kuguma banaanayn wey qalbigiisa rabbigii bay u taallaa ma daacadba ma munaafiqba ma waxbaa ugu jira adiga shahaadadaa dhiigga badbaadiso oo ku ilaalinaysa famaa zaala yukariruhaa xataa tamanaytu anii aslamtu yowmaydin halka waxaa kaaga muuqata qofku shahaadateynka hadduu qirayo mas'aladiisu mas'alo sahlan ma aha masale sahlan ma aha in ayaanta cayntiisa la gaaleeyo waxaa ka sokeeya wax badan oo cudurdaaro ah wax badan oo kafiirsi ah haddaadan caado iyo hasaawo iyo hadalhays ka dhigato ood ka badbadiso ood ku degdegtana waxaa badan man kasura kalaamuhu kasura saqatuhu bali ninkii hadal bataa dhacdhaciisu u bataa ninkii degdegiisu bato dad badan buu ku qaldama meel xun bay kaala degi marka walidalika xafid ibn wasiir wuxuu waakii lahaa habata ana lilbaqaa'i calaa dalika aharan cadiima shahaadada oo qofku uu haysta weli raad weyn bay leedahay faina amaaraati laa tuqaawimu calaamadihii iyo qaraa-intu shahaadateynka uu qiraya ma hor uma dhigmaan uma hor istaagi karaan waina sharca warada bitacdiimi dalik shahaadateynka in la weyneeyo sharcigu ku yimid wa arxi mucaaridi lahu waxa qaraa-intae ka hor imanayana la iska tuuro waxaa laga soo qaadi asalka baraa-ada shahaada u geyso alwajh saadis wejiga sideedaad ee tilmaamaya waa masale aynu habeenkii u horreeyey soo sheegnayo nabigu dad badaan oo mukafiraad galay buu isaga cudur daaray qofnana diinta waad ka baxday waad xijooday ma dhihin waxaan soo sheegnay qisadii ahayd ijcal lanaa daata anwaain kamaa lahum daatu anwaain dadkii sidaa yidhi haddana dadkiisubay ka tirsanaayeen waxaan soo maray ninkii qudrada ilaahay ka shakiyey iguba yidhi ninkii sidaa yeelay haddana dadkaa muslimiintaee loo dembi dhaafoon buu nabigu ku tiriyey mucaad ibni jabal oo u sujuuday waad gaalowday ma dhihine islaamnimo kama saarin xaatib ibni abi baltacatoo reer quraysh oo jihaad loogu duulaan ahaa hoosta waraaq uga diroo dhexda laga soo qabtayna qur-aankuna si adag buu u tilmaamay falka uu sameeyey dembiguu yahay isagiina runtii wey yii cudurdaarkii uu ka aqbalay iyo qisas qisaskii badnaa ee lamidka ahaa qisaskii fara badnaa ee lamidka ahaa intaasoo dhanna waxay kutusaysaa dadka in weji loo raadiyo ay suura wixii suuragala ay islaamkooda kaga mid ahaadaan inta ay suuragal tahay wejka toddobaad qaacidada sharciga culimmadan aan khilaaf badan ka taagnayn waxay tahay dar-u lxuduudi bishubuhaati xuduudda sharciga qofka dembiguu galay laga ogayo intay shubha jirta lagama ogo xuduuddaana xadda ugu weyn waa xaddu ridda qofka markaad gaalayso macnahu xaddu riddo murtay wey waad ku xukuntay haddaad qaadi tahayna waad ku fulisay waad awooddeeda leedahay qofka aad saa ula dhaqmaysaay waa inayna shubuhaad jirin qaacidana qawaacidda fiqiga ee culimmadu aanan ogeyn wax u guud ahaan wax khilaafoo ka taagan weeye tafaasiisha maxaa shubha noqon kara haba la ysu qabtee nusuusta ku soo aroortayna in asaxday iyo inaan asixinba way isugu jirtaa laakiin ibnu mascuud waxaa ka sugan inuu yihi idra'uu jalda waalqatla can ilmuslimiina ma statactu muslimiinta shaabuub iyo jeedalka iyo dilka ka ilaaliya intaad awoodaan ibn abi shaybaana wariyey sheekh naasirna fii irwa alaliil xadiidka laba kun saddex boqol konton iyo shan markuu ka hadlayey sharaxiisuu ku tasixiyey waxaa kaloo sababtoo ah haddii aad qofkii riddo ku xukunto soo nabiguma dhihin man badala diinahu faqtuluu qofka diinta badela dila soo ma dhihin xadiidka ibnu mascuudna maaha in laa yaxilu damu mriin muslim ilaa bixdaa alaatin waxaa ka mid ah wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca markaad xukunto taarik lidiini dhiiggiisii baad banaysatay oo cirdigiisii baad banaysatay oo maalkiisii baad banaysatay hadday shubuhaad jiraan haddii xuduuddii ka yaraydba shubuhaad darteed looga istaagay xadda ka weyna min baabi awlaa wey walidaalika callaama cabdillahi bn cabdiraxmaan aljibrail waa kaynu soo marnay inuu yihi idaa kaanat alxuduudu tudra'u bishubuhaati haddii xuduuddii yaryaraydba shubha darteed looga daynaya darkii lagu fuliyo awlaa uma awlaa amru kufri waxaa ka mudan oo ka mudan arrinta gaalnimo in qofka lagu xukumo walidaalika kaana alimaamu maaliku raximah llahu yaquul saa darteed maalik wuxuu dhihi jiray low ixtamala almar'u lkufra min tiscatin wa tisciina wajhan qofka warkiisu hadduu boqolkiiba sagaal iyo sagaashan gaalnimo noqdo waxtamala aliimaana min wajhin boqolkiiba halna iimaan iyo islaamnimo loogu reebreebi karo laxamaltuhu cala aliimaani taxsiinan lidanni bilmuslim iimaanka halkaa xabaan ku xambaaray sagaal iyo sagaashanna waa tuuri adagoo meel fiicanood ku xambaarteeri kara maxaabadda kale qoorta ku geliyey wejka sideedaad sharcigeeni wuxuu yeelay baab dhan oo baabulmu'allafati quluubuhum la yidhahdo dadaan diintoodu fiicnayn oo diinta loo soo jiidayo waana laba sinfi imaa gaal la rajaynaya diinta inuu soo galo xoolaa la siin si u soo galo adigu kii ha muslim baan war meel loogama socda ayaa bax haddaad tidhaahdo iyo haddii sharcigu la yidhahdo xoolaha lagu bixiyo kuwa banaanka joogay intii la siinay diinka soo galaan de dadkii lasoo ururinayay inaad kala firdhiso sooma sharcigu wuxuu xukumay zakawaadka in laga siiyo waalmu'allafati quluubuhum amaa qaybta islaamtay ee islaamkoodu daciifka yahay in la siinayo war badan ma laha qaybta gaalada ana ma la siinayaa ee islaamka loo soo jiidayo qawlaani liahli lcilmi tafaasiisheeda risaalada risaalada waxaa kitaab ka qoray doctor cumar sulaymaan alashqar isagoo natiijadiina inay aayaddu caam tahay daliil takhsiisna uusan jirin buu ku gebagabeeyey laakiin waa masala khilaafiya wey dadkii xoolaa lagu siinaya marka nabigu see aayaddaa u fuliyey almuallafati quluubu qisada dhegayso waxa uu imaamu muslim fii saxiixihi ku wariyey min xadiidi safwan ibni umayata radia allahu canhu waardaahu safwan ibni umayata waa min saadaati qurayshi aabihina waa umayata bni khalaf waa ninkii beder lagu dilay kadibna saadaatu qurayshina ninkii xoolaha badan iyo damaanad qaadka bixiyey ee rag yiri reerkeena iyo ilmihiina weligii anaa damaanad qaadi ee maxamed soo dila ikhtiyaalaadka soo dili jiray wey markaa la qabsaday madaxdii qurayshna waa ahaa nabigu iyagoo kooxa buu xoolo badaysi isagiibaa dib ka warramaya waadamba marka dhegayse wuxuu leeyahay wallaahi laqad acطaanii rasuulu llahi sal l slam maa acطaanii nabigu xoolaha uu isiiyey wuxuu isiiyey wainahu laabgadu nnaasi ilay isagaan dadka ugu necbaa marka xoolaha isiinay nabigu xooluu isiiyey xooluu isiiyey mar maalin buu boqol neefoo geela siiyey wuxuu yihi dadkana isagaan ugu necbaa famaa barixa yucطiinii kama daynin buu yihi inuu kolba isiinayo isagoon saa u necbahay iigu sii darayo xataa inahu la axabu nnaasi ilaya ilaa uu noqdayba qofkaan dadka ugu jeclaa xoolaa lagaga keenay iyo sabir ninkaan nabiga dadka ilaahay ugu necab muslimiintu buu ka tirsanya oo lagu dhaxayaa muslimatulfatxi buu kamid yahay nebiguna xoolaha gaarka waxa uu u siinayay xogtiisuu ka warhayaa ninka nebiga hoosta waa ka necab yahay colaad badan buu hayaa axkaamulmuslimiin baa la siin kolba xoolaa la siin war ninka odayga ha wabaa war ninka odayga ha u yaar yaar waxbaa la siin waxbaa ka fududaan dadka islaamka waa lagu xajinayaa sumaad ninkii carari lahaa iyo ninkii fiigi lahaa iyo dadka waa lagu xajinayaa islaamka lama kala sayro wejkaasina waa wej muhiimo wujuuda kamida nabiguna axkaamtaa siiyey isagoo quluubtoodu colaada iyo cadaawadaas iyo nacaas ka buuxo adiga islaamnimadii qof isaa ku dhinta ma anfacaysa masaladu masale lagu tuhmay maahe isagaa qiranaya saaim u ahaa haddii nabigu wuxuu samaynayay khalad ay tahay waxay rabbi oo ka reebaa soo deg lahaa inuu saxan yahay baynu ka garanay sala allahu alayh ali wasalam wejka sagaalaad ayaan kusoo gebagabaynayo ayaan ka gaaray inta kale su-aalihiinaan qaban doonaa habeenabada maa idinku dheereeyo waan idiin soo gaabin caawe qaacidada sharcigu waxay tahay man kaara sawaada qawmin fa huwa minhu ninkii qolo ku biiree badiya iyagu ka mid yahay hadduu gaalada ku biiroo badiyana iyagu ka mid yahay hadduu muslimkii ku biiroo badiyo masaajidoodii iyo jamaacaadkoodii iyo dadkoodii iyo shacaarkoodii yimaadana iyagu ka mid yahay ninba safku yahay baana loo daayaa kaa in la soo jiido xoolaa lagu bixiyaa kana in lagu hayo xoolaa lagu bixiyaa qofka muslimkaa ka midka ah dadkiisaa ku dhex jira salaadiisaa la tukanaya jamaacaadkiisaa jooga soonkoodaa la soomaya shicaarkoodaa la wataay waa muslimiintuu ka mid yahay xukunka muslimiintaana la siin inta lagu hayn kara in laga dhex saarana lama ogola qadiyadda qaacidahan weeye culimmadu wax badan bay ku saleeyeen laakiin dalaa-isheedu waa laba qaybood qayb sariix lafdigaa ku adaa jirta laakiin sixadeeda dacfi ku jiro qaybtaasi waa xadiid ibni mascuud iyo anas ibni malik baa laga wariyaa amaa xadiidka ibni mascuud abu yaclaa baa fi musnad ilkabiiri ku wariyey daylamina fii musnad ilfirdows buu ku wariyey musnadka abu yacla madfuuca waanu ka weynay waan ka waayey laakiin alimaamu zaylaci baa fii nasbiraaya sanadkii abu yacla ku keenay oo qaala abu yacla fii musnadi kabir xadaanaa xadaanaa xadaanaa di keenay xadiidkaasi cilladiisa keliya waa inqiaac ama icdaal oo camr bn xaari baa wuxuu leeyahay cabdilaahi bni mascuud baa weliimo loogu yeedhay markii uu gal is yidhi buu hees maqlay ma gelin wuu iska noqday markaasaa waxaa la yidhi lima raajacata war maxaad u noqotay wuxuu yihi nabigaan maqlay sal l slam yaquulu isagoo leh man kaara sawaada qawmin fa huwa minhu qola ninkii badiya iyagu ka miya waman radiya camala qawmin kaana shariika man camila bihi qof dad waxay samaynayaan qofkii ku raalli noqdana waxay sameeyeen buu la wadaagaa xadiidkaa sanadkiisu waa daciif laakiin labada jumlada dambe waman radiya camala qawmi kaana shariika man camila bihi hal masala aan tawdiixiya marka qofkii ku raalli noqda asalka riduhu waa qalbi inuu qofku ifsaaxiyo caddeeyo maahane quluubta sabiil lagu gaaro rabbi keliya iskale baabulkufri markay noqotana nabiga alay sl niman baa intay u yimaadeen buu dhegta afka u saaray rasuulka ilaahi u ninka hebel la yihaahdo waa munaafiqe qoorta ma jaraan nabigu hadalkii kor buu la dhawaaqay alaysa yusallii buu yii wuu tukadaa sow ma aha shakadii u kashaay waa qaxiy markaasuu yihi balaa walaa salaata lahu waa tukadaa laakin kaa salaad saxo kama jiro alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah soo ilaahay ma qirayo wa ani rasuul llahi qaala balaa walaakin laa shahaadata lahu tiisaas naxo kama jiro markaasuu wuxuu yihi ulaaika aladiina nuhiitu can qatlihim kuwaa kuwa inaan dila lai diliy qiso taasoo kale shabahda baa wuxuu ku yihi inii lam umar an unaqiba calaa quluubi nnaasi dadka qalbigooda inaan baarbaaro la iima dirsanin takalufka ma fiicno tan labaad ma radiya bicamali qawmi mas'ale waxaa jirtaa in badan oo ama kutaaba ama alaba mubtadi'iina mugdi ka gasha hadduusan qofku usuusha cilmiga ay ka hoos baxdo ama uusan aqoonba daxaadsannimaana weyn indhuhu ka ridaa way waman dakala fii gayri fanni ataa bilcajaa'ib qofkan camal min acmaali shirki ama kufri adu aad u taqaana dad sameeyey hadduu ku raalli noqdo ama isaguba uu sameeyo maa daahiru qofkan raalli noqdayse laba labadaba raalli buu ku yahay shahaadadii iftaaradii la qirayay soomkii salaadii jamaacaadkii muslimiintu intay sameynayeen raalligu ku yahay fa huwa bi hada lictibaari minhum qolo kale waxay samaynayaan buu raalli ku noqday taa waxay keenaysaa inay minhum ka mid yahay su-aalo badan baa ka iman inuu waxaa khaldan yahay maogyahay ma yaqaana majaahil baa mise maaha ma ta'wiil buu haystaa mise maaha boqol su-aalood baa imanaya oon talkhiiska kalaamka ibnulwasiir ku sheegi doono in badan oo kamid ah insha allahu tacaala wuuba ogaaday tan iyo tan tacaarud dawaahir wey waxaa jira tacaarud tacaarud asli aslayn tacaarud daahirayn iyo tacaarud asli wadaahir laba daahir hadda istacaarudaa kale tarjiixay u baahan yihiin limaada baabu lcuquubada aad u rajaxdo oo baabu lcafiga aad u rajaxi wey waa masalada talkhiiska beri aan ku arki doono insha allahu tacaala xadiidkaasi waxaa kaloo laga weyay min xadiid anas ibni malik waxaana wariya alkhaiib albaqdaadi fi taariikhihi waxaa kaloo laga wariyey arrintaasi min qowli abi darri lkidfaari oo waxaa wariyey ibn mubaarak fi zuhdi waraqaa'iq buu ku wariyey sanadkiisuna daciif weeye laakiin waxaa hadal macnaa shaahid u ah oy culimmadu inta badan xadiidkaa markay daciifiyaan shaahidkiisa ka dhigaan xadiidkii ibni cumar radi allahu canhuma wa ardaahuma ee saxiixa ahaa sheekh naasirna fi silsila fi lirwaai laba kun lix boqol sagaashan iyo kow uu ku sheegay kaasoo ahaa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhu dad qofkii isu ekeysiiyey iyagu ka mid yahay man tashabbaha biqawmin fa huwa minhu qofkani kee hadday laba tashabuh yimaadaan ayuhumaa akharu aglabu koodeeba badan oo qaaliba awjuhu raxma iyo raxmatii wasicat adabi iyo taqlibu hadabii bay ka mid tahay walidaalika intaasoo wej waxay tilmaamayaan dadka islaamka in loo soo jeedo intay suuragal ah waa inta banaanka ka ah inta gudihiisa joogtana inta suuragala lagu hayhayo oo lagu xajiyo laba talaasum kama dhaxeeyo inaad tiraahdaa qawlkan waa dembi qawlkan waa macsiya ficilkan waa bidca qawlkan ficilkan waa kufri war waxaan waa lagu gaaloobaa war waxaan waa lagu naar galaa war waxaan dembi weyn weeye inaad tiraahdo iyo qasab maaha wax ka dhaxeeya waad gaalowday faasiq baa tahay mubtadic baa tahay mushrik baa tahay labadaa talaasum kama dhaxeeyo iyadoo ficilkii iyo qowlkii kufri yahay baan acdaabtii nabiga aragnay dadkiina aynan gaaloobin iyagoo mukhaalafaadkii ku jiro muslimiinta lagu haynayana aragtay intaasoo wej ana waxay mara ka yihiin inaynan habboonayn dad islaamnimada wej muctabara loogu hayn karo in lagu dadaalay in la kala fiijiyo oo la kala dilo oo muslimiintii lagu kala jabiyo oo muslimiintii ku kala dhintaan masalada masale meesha ku jirta maaha caawana halkaasaan ku daynaya insha allahu tacaala wujuudaas oon soo khulaaseeyey labaiyo saddex iyo tobankaana habeen dambaan mawduucan qaybtiisii hore kusoo gabagabaynayaa laakiin faan noola faray kama qodna waxaan ka hadli doonaa intaa kadib masale la yidhaahdo atakfiiru fii masaail atakfiir fii masaa'il ilkhilaaf masaailka culimmada muslimiintu ay isku hayaan dadka ma lagu gaalayn karaa aqwaalu adilatun amhilatu wanamaadij baan ka hadli doonaa kadib waxaan ka hadli doonaa qaacido caama ah waxaan ka hadli doona horta masaa'il masaa'il likraahi wa masaa'il aldaahiri walkhafiyina waan ka hadli doonaa wax badan oo isdaba mariya abulcula raashid fi carbi ljahlina insha allah shaacaan ka qaadi doonaa waan kashifi doonaa ama tawjiihaada ama takhriijaada iyagana waa shaacaan ka qaadi doonaa silsiladan insha allahu tacaala qaacido caama oon rajaynayay ilaa shan ama lix toban xalaqa inayna igaga badanin oo dhammaan masaa'ilku ay soo gelayaan badan booliska ma la geli karaa basisha baratiya c i d ma la geli karaa wasiir iyo baarlamaan ma la geli karaa waxaasoo dhan waa ka hadli doonaa maxaa dil adilo oo la ysugu hayaa maxaa ay culimmadu ka yidhaahdeen waxaasoo dhan waa soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala waa haddii ilaahay tawfiiqdiisa laga helo way aajaash iyo acmaartana weli uu baqiyey iyo baaqidka ku daro ilah waxa kabiga subxana wa tacala xaq inuu waafajiyo wixii baatil naga fogeyo dhow su-aalaad baa la soo maray kuma qasbani su-aasha lay weydiin aan ka jawaabo su-aalahan lay weydiinaya kuma qasban inaan ka jawaabo laakiin waxaan ku qasbanahay su-aasha lay weydiina aan idin akriyo su-aasha aan idin akriya iska tuuri maalinta la yimidi wuxuu yihi maa xukmu likhtiyaari qofka in si qarsoodi a loo dilo maxay diintu noqotaa hal hunaaka munaafiquuna xaaliyan fii awsaati lmuslimiin muslimiinta hadda munaafiqiin ma ku dhex jiraan qof in la dilo ma banaan tahay hoos si qarsoona loo dilo hadduu dhiiggiisu xalaal noqdo waxaa ka horeysa hoos ma loo dili karaa marka koobaad dhiiggiisu xalaal maya waa masalada koobaad haddaan dhiiggiisu xalaal lahayn qarsooni iyo calankoona looma dili karo halkaa markaynu ka soo degno qarsoonidaa loo dilay waxaa shardi labaad noqonaya maxaa ka dhalanaya masaalix iyo mafaasid iyo fitan waxaa dhici karta si qarsoon intaad u disho in dad kale loo saaro gam la isku dhow balaayo ka dhacdo dadkaa gam isku yiri yaa sabab u ah adiga haddii lagu og yahay ninkii adugu kuu soo raacan lahaa wuxuu ku dhihi lahaa qofkaygan wejka sharcigeed ku dishay ii sheeg laakiin qofkii waa yaallaa meydkiisii wax dilay lama yaqaan wabitaali wax loo dilay lama yaqaan taas sharci maaha qofka muslimkaa marka la dilayo hadduu muslim yahay waa inay caddahay sababta loo dilayo wejka sharcigee loo dilay qofkani dad buu leeyahay warasuu leeyahay ahl xuquuqdiisa iyo dhiiggiisa leh buu leeyahay waa inay ogaadaan yaa dilay maxaase loo dilay mawaj sharcigaa lagu dilay mise dulman baa lagu dilay haddiise aada soo dhaxorada meel ama ganacsi la isku qabqabsaday ama qabaail isku qabqabsadeen way xaaladii taagan tahay mad aad ka siiso oo qolada intay kacaan laba qof oo beri iyo shan mad ka siiyaan kullu dimaa'i calaa raqabatika dhiigoo dhan qof dhiigiisu bannaan yahay mafsado ka weynna aynan ka dhalanaynin baa loo dili karaa munaafiqiin muslimiintu ma jiraan de zaman munaafiqiinta axkaamtoodu zaman khaas kuma ah way jiraan kuma dhihi karo laakiin way jiri karaan de way jiraan haddaan ku dhaho inaan ogahay ay keeni oon jazbiyo anigana de qof intaan dhegta soo qabto kalaha munaafiqaa ku dhihi karaa ma laha haddaan ku dhahdo way jiraan seed ka ogaataan i dhahdo maxay ciliilgaa maxay gelinaya way dhici kartaa inay jiraan laakiin waxba ka faa'iidi maysa axkaamta muslimiintu bay qaadan ilaa iyagu banaanka aysa soo dhigaan marka waxyaabahaas ah kuwaas kale waxba lagama faa'iido laakiin haddaad fataxaa haddaad rabto oo qof meel kugu diyaarsanaa fatada ku dabaasiri kara waay qofka wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waxaan rabaa inaan ku ku dhoofo masaailkii inaan ku dhoofo fiza magac aanan lahayn oon ku joogo canada maxay ka qabtaa diinta wuxuu yii reer ciraaq kaneecaya badsi la dilay dhiiggiina way weydiinayaan wiilkii nabigay dilayna dhiiggiisa weydiinayaan waraada fiizahanaad weydiinaysaa meesha in la aadamo banaanta aysa ka horeysa horta meesha inaad aado ood ku noolaato inay banaan tahay soo kama horeyso taasaaba la isku haystaaye dariiq kastood u marta xataa waxaa la isku haystaa magacaaga haddaad ku dhooftaa la isku haystaa oo hadal iyo war ka taagan yahay marka horta mas'alada banaanaanshaheeda waxay ku xiran tahay sababta aad u aadaysa maxay tahay sabab daruuri ah mise ma aha markaasaan su-aasha kaaga jawaabi karaa من المعلوم أنك حذرتنا عن تكفير الأعيان ومعنا مع ذلك أنك كفرت أعيانا منهم علي الراجي الصومالي ومنهم الترابي ومنهم حكومة الشيخ شريف حجر المكوبتي وكم بان يرمي سوجرا علي الراجي وارم انت كلام بان وي قف سوقنا بان بوشاي اما بان بالله شاي علي الراجي ها waxay ugu dhiman oon ku oga ma jira hortayna raggii kusoo ogay baan qaad taa masalada jawaabteeda intaa wey weli ra'yigaan ka qabayna wax iskama bedelin laakiin waa lagu khilaafi karaa inaan qaldamana way dhici kartaa turaabi meelaan ku gaaleeyey ma jirto laakiin aqwaal kufri oo uu leeyahay baan soo guuriyey culimo waa gaal tirina waan soo guuriyey lakiin anigu isaga waa gaal meelaan ku uli ma jirto hadday jirtan halmaansanahay hala ii keeno xukuumadda sheekh shariif shaksi cayna ma aha shaksiga caynkaan ka hadlayaa waa shaksiga muslimkaa wey xukuumadda in badan baan idinku celceliyey nidaamkan nidaam islaami a ma aha dastuur iyo qaanuun lagu dhaqmayo laakiin acyaantooda aniga ma gaalaynaya boqol sheer baan leeyahay acyaanta maxaad u gaalay weyday baan kaa sugaya halkaa markaad soo gaartay laakiin xukuumaddu takfiiru acyaan baabkeedii maaha waa min baabi takfiiri aqwaali walafcaali ficilka iyo qowlka la xukumo wey taana waxaan ka digay kuma jirto nin culamo a ninkii sabab muuqday isagoon jirin u carooda muxuu yahay haddii gaayatu maa fi lmri inay baqyi iyo dulmi noqoto wey oo xaqi uu ku lahaye walaaltinimada iyo jacaylka uu ka waayo waayatu maa fi lmri dembiya macsiya inay noqoto wey intaa wax kasii weyn maaha hadduusan sabab daahira jirinna hadii bilaa sabab haddaad iska carooto jinkaygaa la cola waa iska dhici kartaa wax dawaacda ka mida wey qaanuun qanuudka subixii maxay diintu ka qabtaa suufiyadu subax kasta way qunudaan qunuudka subax horta masale suufiya maaha masale fiqya wey waxaad tidhahdaa aan kuu saxee shaaficiyadu way qunudaan dheh dad badanoo aimo oo qunuudo oo shaaficiyo oo suufiye ahayn baa jira oo qunuudku sharci inuu yahay qaba waa masale khilaafi oo dalaa-isheeda la isku hayo xadiidkii wa amaa fi subxi falam yazal yaqnutu sixadiisa dad baa dood ka qaba fuqahana u asaxay qaarna dalaa-il kaley daliishanayaan marka mas'alada aniga adilla ahaan waa ila daciif laakiin intaa wax ka badan maaha waa masale khilaafiya culimmaduna isku hayaan in ummadda loo qaybiyo o laysu dilana aynan habboonayn masaladuna masale suufiya maaha xadradiya markaad ka hadlaysaan suufiya dhaha laakiin axkaamta salaad iyo cibaadaadka fiqiga shaaficiya suufiya iskama laha anagu shaaficiyana nin naagtiisa laba jeer ma meherin karaan laba jeer naagtiisa ma meherin karaa cinda fuqahaai shaaficiyati nacamha fuqaha badanna way la qaabaan waxaa la yidhaha tajdiid nikax wama daliilu abulcaas ibn rabiic iyo zaynaba binta rasuulillahi wey markii ay maka kaga tagtay sanadaha ka soo wareegay markuu tegey baa riwaayo soo aroortay daciifo ah in uu nikaaxii tajdiidiyoo la cusboonaysiiyey taasay qabsadeen masalada maxaad u qabsatay markii lagu yidhi waxay yidhaahdeen sideedaba masaladu masalu xalaal wal xaraam ma aha in la sunneeyo lagu celiyo la ta'kiidiyo lacalla khalal inuu soo galay baan dhici karta istixbaab bay fuqahada shaafici qaar ku dareen waxay dhaheen daciifkana fii fadaail acmaal waa loo daliishan karaa masaladii bay dabada la galeen qofkan wuxuu yihi nin aan ku ogahay shirki walaa ma siin karaa masaajid ma ku wada tukan karnaa shirkiga uu ku dhacayaad og tahay laazim ma aha mushrik inuu noqday haddii aada xujadii lagu oogay oo uu ku adkaystayna bishuruuihaana hadee salaadna idinkama dhaxayse dee walaa wax la ysku siiyana ma laha haddii kale inta uu fii xukmi lislaami leeyahay xuquuqdii muslimiintu kugu leeyahay islaamka ma ku jirtaa xaduudda gawraca dadka gawracu xuduud meehee qaabka loo fuliyo weeye xuduudda waxaa la yidhaahdaa waxa banaynaya qofkan in ciqaab la saaro ama dil ha noqoto ama ha ka yaraatee xuduudda shareicada dil waa ku jiraan ama riddo loo dilay ama ixsaan bacda zina loo dilay ama qisaas loo dilay waa ku jirtaa ama tacsiira loo dilay sida xaalaadka qaarkood dhacda laakiin waxa aad ka hadlaysaad i weydiinaysaa qofkan la dilayo ma la gawracayaa nabigeenu dardaarad buu bixiy sal slam ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibx haddaad wax dilaysaanna si fiican u dila haddaad wax gawracaysaan xoolihii weeye si fiican u gawraca ariiqada ugu sahlan ee qofkan in la ciqaabo dilka lagu ciqaabo ma ahani in xad laga fuliyo xakawdiisa la gooyo ay tahay mucaamaladana waa la wanaajin haddii sharcigu qaabka xadiday sida rajmigiina qaabkeedaa la mari haddii sharcigu dil unuu yirina fuqahadu waxay tilmaamaan sida qofkan ugu rifqi iyo naxariis badan baa loogu fulin waxyaabaha qaarkood inagu badan un samayno telefishiniya waxaa laga arkay cajalado duubane in badan oo kamida laisma weydiininba diinta maxay ka qabtaa ka waran ninkii zino ku dhaca waxaa la dhahaa zani zani low ka waran qofkii gaalnimo ku dhaca gaal soo lama dhihi karo waxaan maan ka hadlayna soo dhansmaa maya markuu ku dhaco inuu xukunku qabanaya in la ogaadaa ka horeysa inuu cudurdaar leeyahay iyo in kalaa ka horeysa isagoon xujada lagu ogeyn bicaynihi gaal lama dhihi karo nusuustii iyo aqwaashii culimmada in badanna waa soo maray habeen dambana in kale oo badan baan kutaabsiin doonaa insha allahu tacaala qofkii ku dhaco gaalnimo loona sheegay waa maxay xukunkiisa hadduu hadduu tukanaayo soomaayo gaalnimadu uu ku dhacay laba mid bay noqon kartaa ma mujmacun calayhi baa mise waa mukhtalafun fiihi waa laba kala xugun waana saan waxaan idin lahaa atakfiiru fii masaa'il alkhilaaf baan ka hadli doonaa hadduu masale ay khilaaf tahay khilaafkeedana sharciga wej filcilmi uu leeyahay isagu uu cilmi uu leeyahay la tahay inayna shirki ahayn wasan kuba qanacsanayn saa u fasirtay diintu inay tahay ama uu nin culimo uu ku kalsoon yahay iyo dad ahlulcilmi ah warkooda haysto taa horta ku gaaloobi maayo warka murtidiisoo kooban ninkii baabka khilaafka ku takfiiriyana wax badan oo dhib ah ama mukhaalafaadu lugahaya faraha la geli doonaa aqwaasha culimmada iyo dalaa-isheedana mar baan ka hadli doonaa insha allahu tacaala masaladu hadday mujmac calayhi tahay waxay u baahan tahay xujadii ma waa loo sheegay keliya maaha xujada oogitaankeedu shuruud bay leedahay qofka xujada oogaya in yajibu an yakuuna ahlan liiqaamatiha dadka muslimiinta waxaa la faray diintooda inay ku dhagaan waxaa kaloo la faray diintooda inay ahlulcilmiga yaqaana ka qaataan nimaan wax aqoonin iyo jaahilna iska ilaaliyaan haddii adigiiba aanan waxba aqoonin wuxuu faran yahay diintiisa inuu kaa ilaashado inuu kaa qaata maaha saa darteed ee qofka xujada oogaya yajibu an yakuuna ahla liiqaamatiha shubhadii uu zuulin karo waan kuu sheego hadalkaan kugu tuuray keliya maaha waa in xujada la ogaa shubhada la zuuliyaa waxa mugdigu kaga jira la qeexaa bacda daalika qofkii intaa u qeexayay ahalka u ahaa hadduu gaaraa qanaaco ah inuu cinaad iyo kas u diidan yahay ee xujadii uu isagu oogay uu xukumi karaa xukunkiisaana khata iyo sawaab labadaba noqon karaa hadduu khata noqdo oo wuxuu iska dabamaray gaalnimaduu tuuray isagay dib ugu soo laabanaysaa qadarkay dooni hala gaarto masalada aqwaasha ku jirtay isaga ugu soo laaban habeen damba ad arki doontaan insha allahu tacaala see munaafiqiinta loola jihaadayaa idaa kaana qatluhum gayra mashruucin waxaa loola jihaadayaa bilxujai walbayaani munaafiqiinta jihaadkoodu bisayfi wasinaani ma aha seef iyo xabad ma aha munaafiqiinta xujadoodu jihaadkoodu waa xuja iyo bayaan iyo daliil iyo shubha la zuuliyo wey waayo munaafiqu si aad ola dagaalanta maba cadaysan oo banaan ma soo istaagin waxa uu wada muxuu yahay waa waswasi iyo nuxnux iyo shubhay taarayn wey walidaalika jihaadka munaafiqiinta lala jihaadayo nabiguna camal ahaan u fuliyey kaas wey haddii loo baahdana mar baan mas'alada muxaadaro ka qaban dalaa-ilka iyo aqoon fara badan bay leedahay nabigeennaana kuugu filan intii munaafiqiin la jihaad la yidhi jaahid bilkufaara walmunaafiqiin kufaartii seefku kula dagaalamay weligii munaafiqiin seef uma qaadanin haddaad tidhahda seef baan u qaadani khilaafa hadyihi wey sala allahu alayh ali wasalam waa isagii la amray saasuu sunada camaliga lagu soo gudbiyey su-aal labaad buu keenayoo jaasuuska muslimka hadday ku sugnaato ma la tuhmadaa ma lagu dili karaa saddex masalaan kuu sheegay kow jaasuuskii waxaad qirtay muslim inuu yahay asalka muslimku cismatu damihi wey ilaa biixdaa alaain saddexda jaasuus inuu noqdo kuma jirto dalaa-isha badan ee shariicadu akarkeedu waxay tilmaamayaan in cismatu damihi ay baaqi tahay waa masalada koobaad masalada labaad daliilka loo daliishaday waa xadiidkii xaatib oo la isku haysto jamhuurta culimmadu waxay ka fahmeen inuu tilmaamayo inaan la dili karin culimmada qaarna waxay ka fahmeen inuu tilmaamayo in la dili karo waa xadiidta la yidhaahdo maa waqaca tajaadubu fii dilaalatihi see loo fahmayaabay culimmadu isku hayaan waxa keenayn waana ku tilmaamay xaaqi qalad buu sameeyey war buuna tabiyey sir buu bixiyey waxyi baa lagu soo qabtay isagu waa diray muslim buu ahaa tajasusna waa sameeyey qisada xaaqibna baabul jaasuusa muslim bay culimmadu ku keenaan cumar wuxuu yihi rasuulka ilaahi ninkan qoorta aan ka gooyo nabigu wuxuu yihi inuu beder joogay ninka beder buu joogay reer bederna waxaba waa loo dhaafay akhiiran xaaqib lama dilin ninkii muslimka ahaa ee qadiyadaa loo qabsaday nabigu ma diline wuu daayey ninkii dhinacaa ka eega xadiidku wuxuu caddaynayaa inaan la dilaynin nabigayba dhacday oo dilin ficilka nabiga wey waxaa la daliishanaya qolada kale dhinac kale aan ka eegaynaa bay yidhahdeen cumar wuxuu yihi aan ninkan dilo nabigu ninkan waa muslim ma dhihin kuma cilayn muslimnimo beder buu joogay buu yihi halka waxaan ka fahmaynaa qofkaan darajada beder lahayn in qoorta la jari karo halkaasaan ka fahmaynaa bay yidhahdeen ayib dilku hadduu yimaado waa dil tacziira dil xadda maaha tacziirtaana waxay u noqon in la taqdiiriyo masaalixda iyo mafaasida mar waxay u noqon qofkani inta uu leeyahay tajasuska iyo culayska uu galay khusuuradan ma garaac iyo xabsi iyuu ku fiicaya mise in la dilay ku fiican tahay waa cala alqawli in la baneeyo oo tacziiran loo baneeya mar labaad waxay ku xiran tahay qofkan shaksiyadiisa haddaan tan u dillo maxaa ka dhalan kara qofka iska caadigahiyo qofka sayidu qowmin aynan isku mid noqon baa dhici karta mid kale waxaa la eegi qofkan haddaynu iska hayno u cafino inuu inagaba noqdo waxtar noqdo ma dhici kartaa mise waxaa laga yaabaa inuu inaga sii daba shaqeeyo waxyaabo badan markii la taqdiiriye gunaanadku maslaxadda iyo mafsadadaa la eegi xaalad kastana gaalkeedaa loo xukumi ee xukun saf maran saf safka maris ah oo sharci xuduud ahaan ugu dejiyey maaha cala alqawli inuu bannaan yahay wy madaxweynaha soomaaliya iyo golihiisa iyo baarlamaanka ma la dhihi karaa waa gaalo ka baxay diinta islaamka masaa'ilka markaan ka hadlaan ka jawaabi doonaa aniga mawqifkaygana acyaanta ma gaalayn karaan horay ku yiri waayo lamana kulmin meel xujo loogu oobayeyna ma joogin meel shubah looga zuulinayeyna ma jirin maqaamka ay galeenna waa maqaam ixtimaalaad iyo shubah badan ay ku jiraan mid la yaraan ku iftimaya laakiin su-aasha maadaama aad soo celceliseen masalan baarlamaan baa la galay horta iyaga keli kuma aha islaamiyiinta fi lcasri alxadiid boqol kiiba sagaal iyo sagaashan baarlamaan ay galeen masar ikhwaanku way galeen baarlamaanadii waana dawlad dastuura urdun soomar way galeen baarlamaanka kuwayt ulmo way galeen baarlamaanka yaman tag way galeen maqrib tag morocco way galeen jazaa'ir way galeen bakistan way galeen ilaa gayri dalika intaasoo dhan waxay isugu jiraan ducaad iyo culamiya dad walba waxa la galay tan iyo tan golo baarlamaan markaad tiraada waa wada baarlamaan kuwayt markay gelayeen dawlad dastuuriya waya qaanuun lehee dawlad xeer islaam ku dhaqanta maaha waxay u yimaadeen sheekh ibni baazi iyo ibni cuthaymiin way idiin banaan tahee galay dheheen fatwadii culimmadaas ay ku galeen jazaa'ir markay tartanka gelayeen raggii mashaaiikhdooda ahaabaaba horboodayayo cali balxaajiya ay ka mid ka ahaayeen masaladan waxaan hayaa akara min casharata kutub oo laga qoray oy culimmadu qabaan hadday maslaxa raajixa ku jirta in la geli karo bal culimmada fuqahada ha fii hada zamaan boqolkiiba sagaashan in ka badan in la geli karo ee banaantao dhib lahayn bay qabaan hadday maslaxa raajixa ku jirta anigu haddaba waa dhici kartaa inaan qabo ma banaana oo qowlkaa marjuuxi la yahay laakiin inta aclaamtaasi waa banaanta ay ku tageen qofkii kale waa gaal kuma dhiiran karo gelitaanku ku gaalooya kuma dhiiran karo masaa'ilku yayna idinka hoos dhixin bal ibnu cusaymiin reerku weyn markay u yimaadeen waa waajibee galab markaan ka hadlayo baan dhammaan nusuustoodii keenaydi doonaa waxaan idin idhi aimada fuqahadii fii hada zamaan alimaam maxamed abu zahra العلامة المحدث أحمد محمد شاكر العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني ابن عبد العزيز بن باز ninka la yidhahdo ibnu cuthaymiin iyo kayrkoodba way qabaan in la galay inay banaanta hadday maslaxa raajixa tahay cumar sulaymaan alashqar xukmu lmushaarakati fi lwisaarati walmajaalis ibn yaamiyati buu qoray maxamed salaame darwiish wuxuu qoray alaqaliyaat alislaamiyatu wamaa yatacalaquha min alaxkaam alcibaadati waljihaadi walimaarati maxamed sulaymaan tobalok tobalak magacaasi haba u maleyn wuxuu qoray risaalo majsterary akaam siyaasatu axkaamu siyaasiyatu fii fiqhi aqaliyaati muslima mise islaamiya midkood buu ahaa intoodaba waa banaan tahay bay leeyihi ayb aniga waan dhihi karaa ma banaana raajixila laakiin maxaa ka dhalan masaladan iyo masaladii haddaad takfiiriso waa takfiir fii masaa'il khilaaf masail culimmadu isku hayaan baadada ku gaalaysa masalada masalada daba socoto ma taqaana ayb kii falka sameeye culimmada u fatwoota haddaad gaagaalaysay kii gaalnimadan baneeye sheekhaana gaale inaad tiraada kii sheekha ee gaalnimadan u baneeye ma gaaloobin kii sheekhaa fatwadiisa qaatayna waa ku gaaloobay ma yasir culimada laftooda way gaaloobeenba masaladan tasalsulka musalsalka ilaya masalo sahlan ma aha intaa wixii ka badan waad igu soo celceliseen sababta aan idiin leeyahay war waxaan shubah adag baa jira masalada dimuqraaqiyadana shubaheedu shubah mustaxkima wey shubah mustaxkima inay tahayna markaas baan faahfaahin doonaa insha allahu tacaala ka hadli doonaa waxay majaamic ilfiqiya fuqahaa lmuslimiin ee raabitada saaran fatwadoodii waan hayaa waxay baneeyeen baarlamaanadan in la galo weliba kuwa ingiriiska iyo maraykanka iyo yurub la geli karo waman an aclaamta intaa markay yidhaahdaan waxaadan ahayn la iskama dhigo waxaadan ahayn la isma moodo yajibu an yacrifa alinsaanu qadra waxa uu yahay waa inu isyaqaanaa waa ila muuqan kartaa haddaan adillo fiirfiiriyo qowlka culimmada in wax ka hoos baxoo daciifiya wixii aan isku dayana sida maxamed shaakir shariif iyo waan ururin karaa meeshaa gelitaankeediiyo waan dirin karaa waa raajix maaha waan dhihi karaa sidii masaa'ilka caadigaha iyo fiqigaha iyo khilaafigaha iyo aclaam iyo jamhuuriyata meel marto jamhuur waa laga xoog badan yahay qowlkeeda ahaan bay noqon wala masalaa tasalsulka haddaad bilowdaa xarigga aada furteen tusbuxu gudtani maayo intaa waxay ka badan qaadaadhigeeda iyo dalaa'ilkeeda iyo idinku mas'aladan inay fududahay baad moodaysaane xalaqaad laa taqilu can casharatin ah baan dalaa'ilkay u daliishadeen dadkaa kusoo bandhigi doonaa oy ujeeddadaydu ta ka tahay ka tahay masaailka inaan lagu degdegin oo masaail wajh muctabara fi lcilmi washarci layihi da hadday tiraado ku gaalee hadday tiraado dastuur baa la qaatay ku gaaleena adiga baasaboorkaada wadato khuduucun lidastuuri wey xukunkaas markaad ii sheegtaan wada hadlayna laakiin miyagu qabtaa dad miya keli kala keligood buu qabtaa xukunka masalaana ka hadlay weli masalat lacyaani wey mayo ani ma garanayo dadka cayaantooda in la gaaleeyo lagu haliilayo waxa laga hela garan maayo maalnimaad necab tahay baa lagu ciilbaxaa miya baasha lagu ciilbaxaya ka daayo oo nin walow adigu qofka hadaad ku qaldanta baashooda ay kugu soo noqon joog habeen dambana inkaa faahfaahsanoo badaba baqri doonaan insha allahu tacaala maxaa lagu tilmaami karaa qofka muslimka ah ee gashada katiinadda calaamadda kiristaanka ahi sababtuu u gashaday ku xidhantahay waxaa dhici karta inay banaanaato in la gashado taarikhda muslimiinta aan idinka sheegi haddaba qisas badan baa jira taarikhda muslimiinta aan laba dhacda idiin soo qaaday culimada xukumeen xilligii salaxudiin alayubi raximah llahu tacaala muslimiinta mantiqada cagka joogay baa la godoomiyey raashin bil hayn karay haysteen xilligii badkicitaankuna waa soo dhowaa qayladhaantii baa soo gaartay inuu ciidan xoog la u diro inuu diyaariyo waktibay u baahanta hal ama laba doomood oo kuwa uu kiristanka ka furtay ahaa buu diyaariyo oo raashin ka buuxiyey raggii meesha joogay dharkii kiristankii iyo katiiradii buu xihay doofaarana uu ku guray doontii astaantii kiristankana wuu u yeelay dhaqaajiyo way dhex mara guurba dadkaa gaadhsiiya waa soo dhaqaajiyeen dadkii bay soo dhexmareen gaaladiiba waxay leeyihiin waxay u haystaan calaamadani waxa kadiwakoona waa kuwoodii hore qor iyaga kamida oo baasha xoog bayna ku dhexmarayaan si aan aad u joogo arag gararhka gadkana way soo wada xirteen dankesan kor ma sii daystaan waa lasgaran lahaa haddii kale way la qaadaan waryaha waryaha war xuduud waad baxay xeebtaa kusii socotaan waryahan laydin laynin wallahi baasha dabayl baan na jirayso waan kari laanahay way ku dhahaan iyagana ilaa ay tageen ay dadkii raashinkii geeyeen ciidankii weynaa lagu sugay saaxiibada ayubina culummadu istishaareyn jiray ibn kaiir qisada markuu fi bidaaya wanaaya ku sheegay wuxuu yidhi walxarbu qudcatu waa gaaloobay ma dhahow dagaalku waa xeelad nimankan xeelad dagaal bay sameeyeen alimaam subki fi lashbaahi wanadarisna wuxuu ku sheegay qiso kale oo xilligii salaaxudiin dhacday wuxuu yidhi nin baadari ahaa oo raahib ahaa oo makaar ahaayo cadow abaabul ciidan abaabul jiraa muslimiinta dhibay si loo gaarana waa la waayay salaaxudiin laba nin buu u diray dharkii baadariyaasha xidheen way tageen laba baadari baan nahay bay ku dheheen soo dhaweeye ayaan bay la joogeen wuxuu leeyahay si qasab waxaa ah ninkan siuusan uga shakin la dilaan bay labada si uusan ninkan uga shakin qasab wayuu leeyahay waxyaabuhuu samaynayay qaar inay la sameeyeen qab bay ka siiyeen niman rag oo mahadsan bay hayeen bui suk kuwii hore ka soo tag hadda ragga mashaa'ikhda ahee hadda jiil aljadiid ee lilqaacida la yihahda waxaa kamid abumundir ishinqiid waxaa la weydiiyey su-aala baxdigiisa u yaallaa ninka mujaahidka ah ee gaalo inuu isku qarxiyo rabo meesha wadnahana aan gaari karin ilaa isu ekeysiiyo saliibkii ma xidhan karaa warka gunaanadkiisa wuxuu yihi haa wuu xidhan karaa banaanta saa darteed waxaan ku yidhi saabka loo xirta ay ku xidhantahay laakiin tafaasiisha mas'aladani waxay la mid tahay un baarlamaanadii iyo masaa'idka la yidhaahda almaslaxatu aldaruuriyatu wa aharuhaa fii jawaazi irtikaabi lmukafiri baan qawaacidda waxaan odhanay soo gelayaan kaga hadli doonaa intaa tafaasiil ka badanna ku keli doonaa insha allahu tacaala mawsuuca alfiqiyana waxaa ku taalla alkuweytiya culimo badan oo tiri in la xirta waa gaalnimo iyada iyo zubnaarka iyo astaanta gaalada ilaa intaad isqariso inaad rabto gaalada warkooda soo xata rabta maahan markaa waa xidhan kartaa waxay yidhahdeen haddii laakiin sidoo kale hadday qabow iyo dhaxan badan ku qabatana calaamadoodii qabow iyo dhaxanta waa isaga dhigi kartaa soo masaalix baa loo banaynayaa maaha marka masaa'ilkan tafaasiisheeda baabkaasaan kaga hadli doonaa laakiin ninkaan intaa oga yimi dee seebtaa galka uga baxsan waa iska ordayaan si u ordayo maalinka dambe wax ka hor imanaya wala walahi ummad badan soo fasaadiya wa badan soo fasaadiye laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah hadhow intaad cabaadi lahayd citaab maxaa ii geeyey hadda inaad fiirsataa ku ro waxaan gadigaaga ahaydooda mustawaheeda dhanayna aadan dhubuq sidii daqsidii futlakooda ku dhacayay noqonin qofkan wuxuu leeyahay dad muslimiin ah oo oo suud iyo tay qaadanaya ma la soo ma loo soo daliishan karaa xadiidka man tashabaha biqowmin fa huwa minhum maya looma daliishan kara sababtaan kuu sheegi sideedaba marka la daliishanayo tashabuhu waa masala curfi wey masalada curfiguna waxay u kala duwan tahay zamanka iyo goobta la jooga waxaa dhici kara zamanka wax tashabuha laakiin zaman kale aan ahayn wax meeshan tashabuh ka ah laakiin meel kale aan ka ahayn halkan aad joogta nairobi gabadhii soomaaliyeed ee macawi soo xiratahay tashabuh birijaal soo ma afrikada galbeed waaa waxay ii sheegeen arday ah oo wada dhigan jirtay haweenkaa xirta ninkii xirtay tashabuh binisaay adigu si dhe halkan markaad joogto gabadha looma ogola tashabuh birijaal wey xaggana ninkaan loo ogolay tashabuh binisaay bay noqon makaanku saamayn buu ku leeyahy zamankuna saamayn buu ku leeyahay zaman haddii uu waxaan gaalo gaal u yahay kadibna intuu ka baxa gaal iyo muslimba wada xirtaan tashabuhi waa ka baxay tayga haddaan idin weydiiyey hadday dhacdo meel ama zaman ama nooc ka mid oo gaalahaas ah tashabuh muge laakiin tayga caadiga hadda la wada qaatay intaad dunida marayseen ma astaan gaalo lagu yaqaano u gaara idan tashabuh ma xadiidka ma soo gelayso masaladiina kaa hoos dhixin waxaan hayaa gabar soo islaamtay diintana aada u jecel fuqarana ah dadkoodiina ay aada ugu dadaalayaan in ay ka saaraan diinta waxaan waxaan u doonay waxaan u qabtay qaybtan dambe waan garan waaya somaaliga aad uma aqaana waxaan u awoodayna u qabtaa yaan hayaaye maxaad igula talin de ma garan aad ma garanine de u dadaal gabadha waxaad u tali karta ugu tar qofka islaamiad u kaashan kartaan u kaashay insha alla adina ajib ajir badan ilaahay kaa siiyo waaryaal ibaasho way dheeraatay shalay wax dambe iga daba keeni timirta hore adab loolaya qofkan waa hadal dheer waxaan way weydiinayaa afarta qiso ee ku soo aroortay dadka islaamkoodu shardiga ku xiray marka ay islaameen ma dhammaystireen arkaanta islaamka oo ay markii hore qaar diideen sidii ninkii dhahay laba salaadood keliya ayaan tukanayaa sidoo kale ninkii dhahay islaamka waa necbahay oo la yidhi adoo neceb soo gal mama soo galay islaamka ha wuu soo galay ninkaa wuu soo galay qoladan kalena tafaasiishooda hadda ma xasuusto laakiin nabigu alay salaam way sadaqaysan doonaan waxaan lagu yaqaanaa islaamku markuu qalbiga si fiican u galo ee mawqifka uu barta qofku isagaa fulinaya culimmaduse waxay yidhaahdeen sidan waa laga aqbali kadibna waa lagu qasbi waxaa la dhihi laba mid doono haddaad baxdana man badeli diino faktulu wey haddaad joogtana haddaad joogtana waa ku qasbanta inaad samayso saasaa la dhihi culimada yidhahdeen su-aasheed waxaa wey weliyaasha ama suxufiyiinta mar kasta ku dhawaaqaya murtad hebel ayaa sidaasi sheegay diinta maxay ka qabtaa iyagana maxaa la odhan karaa wixii la odhan karay de waxaan habeenadan dhan ka hadlaya wixii la odhan karay wey warwayaalo baabka ayaa lagu degdega wey iyagana de ereyga ay yidhaahdeen iyagiyo ilaahooday u dhaxaysaa in loo cadfiyana ninkii qofku sidii noqdana waa dhici kartaa waxba ka soo raacin inay ku qaldamaan oo loo cafiyana waa dhici kartaa inaa halo loo qabsado oo way meel xun la martana waa dhici kartaa annaga ma xukumi karna taa iyo rabbigoode de muslimka wixii qalad ka dhacana allah u dhaafo intii qaldanna allah soo hanuuniyo taana intaa maan dhihi karaa waxaan ku weydiin nin zinaystay oo afartan markaatina lagu helay guurna soo maray markii la rajmina la rajmin rabo hadduu dhaho aniga ma zinaysan ee waa la inabay ma la rajmin mise waa la cafin qofkan wax laba horta waan kala qaadaynaa ma qiraal bay ahayd mise markhaati bay ahayd hadday qiraal ahayd uu ka noqdo waa laga day walidaalika nabigu maacis wuxuu yihi markuu cararay hadday ishe maxay u keeni waayeen war nabiga igu celiy uu yihi aan laga dhegaysanin waxau jeclaysta nabigu inay soo celin lahaayeen iqraarka waa laga noqon karaa maa fi maa tacalaqa bixaq illaahina musaamaxadaa badan habeen dambena musaamaxadu inay badan tahay xataa fii baabi kufri iyo ayrkii waa mari doonaa iyo bacdi dalaa'iliha waan mari doonaa insha allahu tacaala hadday markhaati ahayd markanuu hadalka leeyahay mid bay ku xihan tahay markii lagu oogayey ee lagu cadaynayey ee dalaa'ilka la raadinayey markhaatiga iyo qaabka iyo sababaheedii ma la wada tix raacay oo waxma la hubsaday mise maya haddaan la hubsanin in la geeyaaba halad ahayd isaga wax la hubsanin haddii la hubsaday nin cabaadayo weeye xataa la fulinoo waa la wadi intaan garana intaa wey nima sheekh nimankan jooga soomaaliya oo dawlad sheegta ah haddii aan dhaho waa ridoobeen ma waxa ma wax dembi ah baa iga soo gaari waxaan caawa ka hadlayna waxay ahayde dhib male inaad dhahdo haddii adigu nin culamaa oo ijtihaadkeeda leh oo daliilkeeda halkaa la maray aad tahay waad dhihi kartaa inaad asiibtana waa dhici kartaa inaad qaldantoy kugu soo noqotana waa dhici kartaa marka laba kala dooro adoo culumoo ijtihaaday in waxaa isbarbar dhigtaa waxa kaa soo gelaya faa'iide ah inaad dhahdo iyo haddaad qaldanta khatarta kaaga iman karta kii aad istiraado diin ahaan way kuu maslaxa roontahay samee haddii aadan ahayn ood caamo iyo hayaraac iyo durbaangaraac tahayna adiga mar kastaba aasin baa tahay waayo baab aan kula ekayn baad gashay kaba aan kula ekayn oon kuwaagi ahaynna waad xiratay taaj iyo shaati aadan lahaynna waad tolatay aniga hebel baa igu yidina dee hebel baa kugu yidhi ku kaloo kugu dhaha murtad mehe waa muslimna waad heli maxaad kan kan uga dooratay in lam yakun fi nafsi hawa haddaan naftaada hawa ku jirin in baa taaganoo ma gaaloobin loola taagan meel kasta kan maxaad uga dooratay warkiisa kan adugu haddaadan wax kala garanayn haddii base la isku qabtay xalay aqwaasha culimada waa kuu soo sheegay haddii la isku qabto meesha la isku qabto meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha cabsi ku daa ciddii kaa yar dhiiran ee kaa yar calowl adag ama waxoogay naftiisa iyo diintiisa inay ku qamaartaa taada ka badan diyaar u ah iska horreysid adigana gaadaal istaag haddii waa gaaladii la yidhi natiifaydo laga gaadana hade kaasaa inoo keenay oo inoo yiri hadday bara ka timaadana ku keli isagaa ekaato masaailkaasoo qaabka aan ka hadlaya ka badan ufaahfaahsan habeen dambaan bari doonaa insha allahu tacaala ninka wuxuu leey sa waraq carabi soo qorayoo xadiidkan iyo aayaddan see loo jamcinayaa afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu muminiin iyo man umirtu an uqaatila naasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah labada xadiid mid iskama soo horjeedaan afa anta tukrihu naasa waxaa lamida laa ikraaha fi diin waxaa laga hadlayaa qofka ama islaam qasabku islaam lama dhihi karo taa waa aayadda macnaheeda amaa xadiidka an uqaata yaqulu laa ilaaha ila allah xadiidkan cumuumu maxsuusun wey dhowr arrimood baa loo joojiyaa dagaalka mid waa tan xadiidku sheegay dadki hadday islaamaan dagaal ma sii soconayo waxaa labaadoo lagu dayn xataa yuctu ljizyata can yadi wahum saakiruun hadday jizye iyo maamulkaaga inay soo hoosgalaan ogolaadaan iyagoo bahashooda iska haystaan la dayn oo kaniisadooda isaga jira masalada xataa yaquulu laa ilaha illahu waxaa weeye cala almacna alacam ilaa islaamka iyo maamulkiisa ay u khuduucaan oy ama galaan ama maamulkiisa hoos yimaadaan wey ee acyaanihim biashkaas inay u gaaloobaan maaha ay u islaamaan ma aha oo taasi baabuliraahiga la nafiyey wey ka waran qolo ku soo duushay magaalo diinta islaamka lagaga dhaqmo kusoo duushay ayadoo daliil ka dhiganaya annaga magaalada annagaa magaalada degna al-shabaabna nooma talinayso qoladaas way dukanayaan waxaana soo diraya etoobiya oo hub soo siinaysa waxaana u talisa oo xukunta etoobiya iyo kenya kuwaas qolo gaalo ma dhihi karnaa mise waa islaam waxay ku xidhan tahay nafsulmas'ala aan ku ilumaan kugu celin dadkani horta wasfiga aada siisay inay sidaa u socdaan ciddaasina ka dambayso baa wej sharciga inaad ku taxqiijiso horta lagaa rabaa mar kubad internet baan ka aqriyey iyo hade qoladay ku duulayeen ay ishayeen baa saa ii sheegtay khasmiga laysuma qabtaba shahaado shahaado markhaati labadii qof haysayey qoryaha isu haystay hebel baa kasoo sheegay laysuma qabto horta marka axkaam sharciga waxaad ka hadlaysa i weydiinaysa waa xukumka igu adkaa sharciga kufriga soo maa wasiilada iyo aaliyaadku waa inay horta sharci noqdaan kow intaa aad sheegtay biwajhin sharciyin inay ku sugan tahay waa in la helaa kow masalada haddaanu soomaaliya shabaab keliya kama hadlaya waa namuudaj meelo badan kusoo noqnoqon kara meelo badanna ka dhaca laba dadkani waa inaanu jirin dulmi xaq oy tirsanayaan walidaalika buqaada maxaa la yidhahda lama dagaalami karo ilaa madlamadooda la zuuliyo waa in dadkan haddii madlamo naf iyo maal iyo dhiig iyo cirdi laga galay ay jirto horta xaqooda waa in la siiyo intaa marka laga soo gudbo haddaynan intaa jirin waxay ku dhaceen waa mukhaalafo sharciya laakiin adiga laba ii kala saar nimankan ma xukun doon baa mise diin la dagaalan bay u socdaan maa meel ii saartaan rabaa hadday xukuntoon tahay baab iyo aragti gaaray leedahay hadday mas'aladu diin bay la dagaalamayaan aada tiraahdaan kusoo hari nimankani iyagu iyo ninka ay sayaan hadday jagada xukunka isku haystaan ee masalada la isku haya aynan diin la dagaalan iyo u gargaar ahayn baabkeeda xukunkeeday leedahay labada qola markaa waxay u baahan tahay in la dhagaysto yaa gar daran la yidhaahdo haddii ninkani diinta uu diidan yahay baa aada tiraahdo ninkani diin inuu diidan yahay cudurdaar wuxuu ku dhacay waa mukafir laakiin cudurdaar ma leeyahay xujadu ma lagu oogay masale kalaa taalla waxaa laga yaabaa war intaa maxaa u qiil raadin inaad tiraahdo laba labadaba horta waxaan intaa kasoo hadlaya habeen dambana ka hadlayo qof wej ixtimaal islaam ku ahaan kara in la gaaleeyo yaan lagula degdayo wax badan bay baashaa dabada ku wadaa wey marka labaad dhacdadani ma cusba taariikhda muslimiintana maanta iyo shalay ma aha fuqahada muslimiintuna way ka hadleen fuqahada muslimiintu laba xaal ay ka hadleen maan labada laydin sheegi xaalad way ka hadleen oo waxay yidhaahdeen dawladdii islaamka ahayd hadday qolo ku kacdo oo mucaarada ka adkaato waa muslima iyaguna dawladdii cadliga ahayd gaalada ma usoo kaxaysan kartaa fuqaha badan baa banaysay badan baa banaysay sheekh doctor cabdallah qaadiri kitaabkiisa alisticaanatu bigayri lmuslimiina fi fiqhi lislaami ka raadi haddaba nimankan laftooda bugaada ay ka hadlayaan waa niman islaam dabaqaya laakiin awooddii gacantii sare yeeshay kuwana waa dawladii jirtay ee caadilka ahayd ee xaqa daacada lahaydoo meel koona a lagu ciriiriyey baa fuqaha qaar u banaynayaan gaala inay soo kaxaystaan waa qowl daciifa laakiin qowlkaa daciifkaa ninkii qabay inaan ku degdego inay iga daba timaata aakharaan ka baqaya waxaa kaloo dhacday taariikhu landalus intaan muslimiinta la qabsanin duwaylaadka waa kay noqdeen sababtay lagu qabsaday iyagaa gaalada isu soo kaxaystay inagu taa ka badan miyaan samayna hadda soo kaxaysigii gaalada dadkii ma gaaloobeen gaalada muslimiinta kale usoo kaxaystay culimmadii way isku khilaafeen qaybo badan baa fusaaqaya ku xukuntay laakiin ma gaaloobayaan yidhi intaa waxaa kuu dhan fuqahadeennu waxay ka hadleen nin ciidamada gaalada soo raacay oo dagaalka la soo galay dilkiisu waa bannaan yahay marka la dila ma muslimiinta lala aasiyo waa lagu tukan mise lagu tukan maayo gaalada lagu darina waa isku khilaafeen iyadoo intaa taagan tahay aniga waa gaalooben kuma degdegi kara adna kugula talin maaye way gaaloobeen wax badan ka faa'iidi mayside haddaad rabto inaad xukunto masalada hoos ugu deg dalaa'ilkeedana hoos ugu deg kala tarjiixi qowlkii raajix kula noqda mar kuna talagal inaad qaldami karto dib wax kugu soo noqon karo mar walba maxaa asaasa baraa'atu nafsika adi diyaanadaada inaadan ku qamaalin baa nimanyo aasaasa meesha aada ku baxbaxsanayso inaad dib uga noqotood iska ilaalisa meel shubha ku jirta qof inaad ku tagfiiriso mas'aladaas masala masale aan lama dhaafaana wey intaa iyadoo wujuuh ka faahfaahsanna waa inuu habeen dambe halkaasaan caawa ku day subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astafiruka wa atuubu ilayk intii horeen inay caawa ugu dambaysay